Magaalada Jowhar waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay laga dareemayay sare u kac xooggan oo ku yimid qiimaha qaar ka mid ah khudaarta la isticmaalo maalin kasta, gaar ahaan basasha iyo basbaaska, taasoo keentay cabasho ballaaran oo ka imaaneysa shacabka magaalada Jowhar iyo ganacsatada. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqyada ku iibisa basbaaska iyo basasha ayaa sheegay in qiimaha si weyn kor ugu kacay tan iyo bilowgii bishan, taasoo ay sabab uga dhigeen Webiga Shabeelle oo jaray dalagyadii la beeray.
khudaarta basasha basasha maanta ilaa iyo baryahan dambe saaid usii sare kacsan basasha waxay nagu soo geli jirtay hiiraan magaalada beledweyne basashii meelay soo martay waas gaariyadii culays baa ku yimid basashina awalba horay way u yaraato sidee awal u tiila uma taalo hadda way timaadaan laakiin beledweyne dhanka itoobiya markay ka soo gashaan noola soo gudbiyaa qiimeeda aad buu u sare kacsan yahay marka haddana wax dhow oo micnaha beeraha inay ka soo go'aan ama uu raqiisi karo oo hadaawadu ku jiro ma jiraan saasaa marka xaaladeeda ay maraysa way ka baxdaa laakiin hadda xilligii ay ka baxaysa sana sanaday tabcaan sanadna ma tabcaan dadka beeraha oo jawaar laakiin marka magaalada beledweyne laga hadlo saa'idaa looga tabcaa basasha ma isbuucii dhowr gaariyaa noo keeni jirtay basasha hiiraan ay naga soo gashaa inta badanba jawaar ilaa iyo beledweyne beledweyne noo badan kiilada bisbaas waxaa lagadaa waa lixdan iyo shan kun oo shil horti waxaa lagadaay sideed kun todoba kun ilaahi rabbilcaalamiin shukr ilaahay ayaa nasrakas waxay qaadaysas u noqonaysa beerihii biyaha ayaa soo Shacabka Jowhar ayaa ugu baaqay maamulka gobolka iyo dowladda inay wax ka qabtaan sicir bararkani iyagoo codsanaya in la fududeeyo helitaanka khudaarta daruuriga ah